barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa axad bisha Diinsa- bisa- bisha disembar waa labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuudyaanoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsilad taxane ah oo ka hadlaysa waayaha la soo gudboonaaday gabar lagu magacaabo gobaad toddobaadkanna waxaa barnaamijka ku jira hal abuur ka hadlaya waayaha nololeed ee gobaad gabadhii duyaashoo geyigii ka dooshoo socod guura guuraa gudub uugu jeexdo gaalada dhulkeediiyo goobtuu ku noolaa wiilkii gaclooday garka iyo halbowlaha kaga ganay fallaaraha geediga u rara teeg ninka damac ka galayow haddaad geesi jira tahay inta aan la googeyn ama aan la gowracin magafuhu canjeelayn gaariga ka daba raac waaw gaadhi ka daba raac buu yidhi gobaad lafteedu markii ugu horraysay farriin ayay soo dirtay tolo maxay tidhi
ha yeeshee guhaadow madgariiga joogo odayoo gaboobo shilimaad gunaahiyo gasiin caydha qaato gobannima ka dheer tahay ayaa gurodda lay sudhay anna waxaan guddoonsaday guclo inaan miciinsado taladaa guracan iyo go'aankaa la yaab kale geeri baan ka jeclahay
waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan wiil saddex iyo toban jira oo ku nool buuhood leh oo caagada ka sameeyey gaari yar marwaxad iyo diyaarad haatanse waxa uu ka fikerayaa diyaarad duuli karta haddaan doono waxaan samaysan lahaa yeelado yaryaroo biyo ku shaqaynayo oo ji- guryaha dhagadooda u marayo meel fogba maraynin oo laba saac ila kiilo kiilomitir soconaya ilaa laba saac ila shan saac soconaya sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta u socda barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad dhegaysanaysaan idaacad oad ka dhegaysanaysaan idaacaddayadan duhurnimo marka horese qaar ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa
kooxda fallaagada ee lubnaaniyiinta ee xisbullah ayaa sheegay in duqaymaha israa'iil ee axaddan ee ay ka wado agagaarka caasimadda dalka siiriya uu ku dhintay mid ka mida dagaalyahanadeeda kaasoo in ka badan muddo soddon sano ah xabsiga ugu jiray dembi dil oo uu ka geystay israa'iil saamir kantar waxa uu ahaa mid ka mid ah boqolaalka xubnaha xisbullah kuwaasoo siiriya u tegay inay ka barbar dagaalamaan askarta madaxweyne bashaar al asad tanii markii uu dagaalka sokeeye ka bilowday halkaasi bishii maaj ee sanadkii duqeynta xagga cirka ee xaddan ayaa ka dhacday dhismo ku yaala meesha la yidhaahdo jaramana oo ku taala duleedka magaalada dimashq murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa xalay yeeshay dood waxayna diiradda ku saareen doodooda dha- dhinaca dhaqaalaha maraykanka iyo weliba sidii looga gacan sarrayn lahaa ururka daacish senator sanders iyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton ayaa labaduba taageeray isbahaysi ka dhan ah kooxda daacish kaas oo ay sheegeen in uu yahay hababka lagu jebin karo kooxdaasi
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan dhallinyaradu waxa ay leedahay hibo eebbe ku manaystay qof walbaana waxa uu jecel yahay inuu helo meel uu ku muujiyo hibadiisa iyo hal abuurkiisa haddaba barnaamijkan soo socda ayaa dhegaystayaal waxaanu ugu talagalnay inaannu kaga hadalno dhallinyarada la timid curinta amaba in aan dhallinyarada fursad u siino goob ay ku soo bandhigi karaan hal abuurka ismaaciil xuseen farjaro stuudio hala fadhiya ayaa barnaamijkaasi alaab isku soo dabarida oo inoo soo jeedinaya
barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh hase ahaatee aan ku horrayno dhinacii sugaanta iyo silsiladdeennii taxanaha ahayd oo aynu kaga hadlaynay sheekadii ku dhacday gobaad oo ka hadlaysa waayaha jacaylka guurka qurbaha iyo loolanka dhinaca dhaqanka toddobaadkii hore waxay inoo joogtay iyada oo buuraha cagaaran ee norway la inaga soo weydiiyey horta inantan gobaad la yidhaahdaa ma jirta sidoo kalena waxaa magaalada hargeysa iyana laga soo diray farriin kale oo odhanaysa ninka gobaad laga guursaday ma hubiyey sugnaanshaha warkaasi aan ku horraynay dhinaca iyo london hal abuurka da'da yar maxamed haykal maxamed ayaa jawaab u diray hal abuur ku jiray toddobaadkii hore barnaamijka sidoo kalena wuxuu maxamed haykal leeyahay inantii gobaad waxaan maqlayaa in ay tahriib u xadh ka xidhatay inta golaha joogtayo guud ahaan abwaanada gabayada shixnadan iyo geeraarka tiriyo gaar ahaan heliyaygii jiibtada godkeeda iyo gundhigeeda baanee gobaad ugu yeedhow waxaa iga guddoontaan salaan guurti deeqdoo gacaltooyo lagu ladhay guud markii araartaa inta aan geeya xamre gees aan u dhaafo ka gudbo ujeeddada gaadhsiiya uunkee inantii gabaadee wiilkii garaadkiyo ginayaadka lacagtiyo guulle magaca siiyee waddamada galbeedkiyo baariis gunteed iyo gootanbee ku noolaa ay wada gorfeeyeen ay wada gorfeeyeen guur lagu tanaadiye aqal gorodhigiis iyo gelbis iyo aroos wacan ninka geliyey tuunkee gabadh maaha yidhiyow shaxdu tiro guracan oo gidmatoo isdhaaftoo godka seegtay maahee godob aan hadhayniyey siciidow garmadaleed ha isku goynin saaxiib inkastoo gashaantidu gobolkay ku nooshahay gabanada la joogaa guulguul ka badiyeen ama guursan waayeen gobaad lama bilcaamin ee u gubgaaxsan weeyaan gaari weeye dhowrsoon waana guud haldhaalay sida geenyadii iyo suunaaridii guban sabarkeedu gudan yahay guumaysna maahay gu labaatanaad bay hadda sii gelaysaa balse gooshka maanta warar soo gudbayo ay soo gaadhayaa yidhi gayaankay la noolayd kolku gabay xilkeedii gabadhii dhuyaashoo gayigii ka dooshoo socod guura guuraa gudub uugu jeexdo gaalada dhulkeediiyo goobtuu ku noolaa wiilkii gaclooda garka iyo halbowlaha kaga ganay fallaadhaha geediga u raratee ninka damac ka galayow haddaad geesi jira tahay inta aan la googoyn ama aan la gowricin magafuhu canjeelayn gaadhiga ka daba raac gabadhii markii raggii dalka joogay ee xilkeedii gabeen ee ee maxaa la yidhaahdaa ay dee sidii rag laga raba yeeli waayeen dalkii way ka ee, dhuyaashay oo way tahriibtay baa la leeyahay dee ninkii damac kaga jira balootaasi gabadha badbaadadeedii si aad u geli lahayd falowgeeda qabo waaba yaab talow inantii arooska ahayd maxaa helay warkaasise xaqiiq ma yahay hal abuurka da'da yar nageeye cali khaliif oo ka yimid dhinaca iyo dalka itoobiya una soo socday magaalada hargeysa ayaa wuxuu leeyahay waxaan jidka ku soo arkay inantii gobaad oo safar tahriiba ku jirta waddada markii ay igu aragtay ayaa waxay igu tidhi farriintan waxaad nageeyo iga gaadhsiisaa wiilashii maansada isugu jawaabayay marka hore salaan guud ama gaar ahaaneed bulshadeenna gaadhsii adna gooni iga hoo marka xigana googa inantii gobaad baan fariin gaar ahaaneed kaaga soo gudbinayaa geeraarka luuqdiyo bal dhegayso gabayada gobaad waxay ku leedahay marna gaabis maa noqon samihii ma gees marin mana goynin wacadkii jacaylkiina muu gurin gudub iyo xumaan iyo gaf waxaan ku qaban iyo kugumaan gabood farin ha yeeshee guhaadow mid gariiga joogo odayoo gaboobo shilimaad gunaahiyo gasiin caydha qaato gubannima ka dheer tahay ayaa guroda lay sudhay anna waxaan guddoonsaday guclo inaan miciinsado taladaa guracan iyo go'aankaa la yaab kale geeri baan ka jecelahay hadba guura bahallaha gega laga hayaamiyo geriyaad cidlaahiyo good iyo abeesiyo maxaan cadow u soo galay gabagabada sheekada gobaad waxay ku leedahay ninka soo gabyaayow goolaaftan iyo faan uma baahni hadal guran iyo heese gaaree haddaa tahay nin geesiya haddaa tahay nin garasho leh saxaraha galbeed iyo gabaahiir cidlaah iyo gadoon baan ku suganahay iga midhay gasiinkii cagii way ii gororeen wallee gaabis baan ahay gurmad baan u baahnahay iyo gacan sokeeyee caawaba isoo gaadh haddii kale gahayrow hadalkaaga gaabsoo geridayda undhowr gobaad farriin ayay soo dirtay waxaynu se isku dayeynaa in aynu iyadii laftigeedii raadinno dhegaystayaal haddii aad jeceshay inaad ka qayb qaadataan barnaamijka hibada iyo ahla abuurka ee v o a ama silsiladan socota aad ku biirtaan fadlan aragtidiina noogu soo hagaajiya somali at v o a news com waa ciwaanka somali at v o a news com adiga oo cinwaan uga soo dhigaya fariintaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aynu horey ugu sii soconno barnaamijkeenna sheeko aad u xiiso badan ayaan idiin hayaa guuleed waa wiil yar da'diisu waa saddex iyo toban jir wuxuu ku nool yahay magaalada bohodle hase ahaatee waa wiil aragti dheer oo aad u fikira wuxuu hindisay in uu sameeyo gaadhi diyaarad iyo marwaxad oo uu dhammaantood caagado ka sameeyey qalabkani leydh ayuu ifinayaa dhaqdhaqaaqna wuu samaynayaa haddaba cabdikariin olol oo ku sugan laasacaanood ayaa la sheekaystay guuleedyare iyo hooyadiiba warkan ayuuna nooga soo diray wiil aada u daayar oo ku nool magaalada buuhoodle ayaa soo bandhigay qalab uu sameeyey wiilkaas oo lagu magacaabo guuleed aadan cabdi oo saddex iyo toban jir agoona oo ku nool magaaladaasi ayaa waxa uu sameeyey qalab ay ka midka yihiin gaadhi diyaarad iyo marwaxad waxqaboojisa wiilkaas oo ah da-diisu mid aada ay u yar tahay waxaana arrinka wiilkaasi ka warantay hooyada dhashay oo lagu magacaabo maryan xasan maxamed oo iyadu wiilkeeda ka sheekaynaysa waxyaabaha uu soo bandhigay ee dadweynuhuna sida weyna ula yaabeen awal oo caabadihii uusan samaynayay iyo wixii wuxuu sameeyey inuu dee fiirooyin iyo wax ku xidhxidho oo dee xarakaad ku sameeyo indha ku- u sameeyo guux u sameeyo taayirkii oo dhaqaaqay u sameeyo dee uu wax maaragtay kordhiyo marka een, sidaa ay sidii anigu de waxa u- uma arkayna khashin un baaban waxaan u arkaye macalimadii unbaa maaragtay ciyaalkii u sheegeen oo kabacdina dabagal bay ku samaysay intay lacagta u keentay waxay tidhahdeen war balbaytari u siiyo aniga gaarida noocaasa noocaasa ii tabiyi iisoo sameeyo mar kasta muxuu ka fekeraa guuleedyare
oyo oyo wuxuu ka fekeraa waxa unbu ku mashquulsan yahay kubad ma ciyaaro iyo lama raaco inta uu ma garanaysaa waxbarashada iyo madxamada iyo iskuulka ku maqan yahay mayo inta kale wuxuu ku fooraraa waxaas een, waxaan idhahdaa wa- wa- waxaan iska daahooyo waxaan indhamadoobaad baad ka qaadaysaa een, madax xanuun baad ka qaadaysaa way waxaan iska daayo waan isku karaanayo war oyo waxaa ii keen waa nin mashquulsan oyo waxaa ii keen markaan idhahdo Een, marka hadda waxa ugu badan ee uu sameeyey guriga yaalla ee aad aadka ula yaabtay maxaa ka mid ah een, maadaama hooyadii guuleed dhashay aad tahay oo aad si weyn xaaladda wiilkaaga oo aad ula socoto hooyow een, waxa weeyaan hadda isagu wuxuu wataa baaskeel isagu gacantiisa ku samaystay waa gartay ushiiya dhexe mooyaane inta kale inba meel buu ka keenayo mid qura anigu waxna kam uma iibin waxna kama bixin isagaa isu keen keena isagaa sameeya Een, waxa weeye xaafadaha laydh buu u gelinayaa Een, moobe- maxaa la weyaan rikoodha raadiyayaasha yaryar buu u sameynayaa toosaska buu u sameynayaa nooc ay u yihiin ba wuu u sameynayaa Een, ma garanaysaay Een, waxyaalo badan buu sameynayaa oo dee uu maskaxdiisa ah una aqalkan kama baxo oo de nin nin meela soo daadaawadayo meelo waxbarasho tegay oo een, ma garanaysaa farsamo gamceed iyo wax ka arkay ma aha waxyaabaha aad mustaqbalka dambe aad ka rajaynaysa in guuleed sida weyn looga caawiyo maxaa ka mid ah hooyo waxaa ma garanaysaay mustaqbalka dambe waxaan anigu rajaynayaa een, inuu ma garanaysaay de wallahi kii een, lagu anfaco inuu noqon doono een, dee haddii uu garab iyo maaragtay gacan ka sarraysa iyo wax uu helo een, oo dee gacan ka sarraysana uu helo lana maalgeliyo waxaan u malaynayaa dee inuu guuleed ayaa v o a u sharaxay mid ka mid a qalabkii uu sameeyey oo ay ka mid ka tahay marwaxad waxqaboojisa isagoona guuleed si weyn ugu hanweyn inuu sameeyo gaadiidka yarar ee dadku raacan ee bajaajka iyo diyaarad biyo ku shaqaynaysa ah sida uu ku sharaxaya hadalkiisa guuleed ayaa wuxuu tilmaamay inuusan aqoonin wax ka badan farta soomaaliga aysan jirin cid ka caawisay xanood Een, warwaxadaha caagagta soo qaadata liid ka dhamaatay waa gartay bahasha dhacdhacleysa kaneecadana waan soo qaatay shalayggii waan kala baxay waa gartay aagii dambe wana waan kala baxay waa gartay Ca- caagada afkeedii baan saa u geliyey waa gartay dayna baad ku xidhee aa waa gartay daasadaha yaryara raaniga maaragtay ha daasadahaana intaan u kala keexaa waan marwaxaad uga sameeyey waa gartay
waa ii shaqeyn marwaxaadi baa loo yeelan wayda haye annagu waxaan jeclaaday inaan sida marwaxadaha u marmarooraan bah- baalasheedu inaan u marmarooyo haye markaasay laayda yeeshaan maxaad hadda gacanta ku haysaa rabtaa inaad waad ka fekeraysaa guuleedow inaad samayso haddaan doono waxaan sameysan lahaa waxaan samayn lahaa iyagoo fara badan bataajkiisa laga soo sameeyo bajaaska dadku raacaan haa hee diyaarado yaryar oo biyo ku shaqeynayo oo ji- guryaha dhakanooda u marayo meel fogba maraynin oo laba saac ilaa kiilo kiilomitiir soconaya ilaa intee kilomitr ilaa laba saac ilaa shan saac soconaya mas kuwaa ma ku rajo weynta inaad samayso haa oo een, marka waad ka fakeraysaa wixii aad ka samayn lahayd ah oo maxaad is leedahay mustaqbalka way kuu sahlayaan diyaarad shan saacadood soconaysa inaad samayso qalabkeedii inaan inaan helo qofku bare ma jira oo dabka iyo waxaa ku baray may waa waxaan bal soomaaliga ahaan iyo buwaagtaas ma baran cabdikariin nolol v o a aad buu u mahadsan yahay cabdikariin olol dabcan guuledyari waa ninka dhallinyarada ah waxaana jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo fikradahaas kuwa la mid ah hindisi kara laakiin waxay u baahan yihiin gacanqabad iyo cid taageerta haddii aynu dhinaca iyo magaalada boramana aadno farsamayaqaan dhinaca korontada ah oo lagu magacaabo abshir macruuf ayaa hindisay hab dib loogu isticmaali karo laambadaha gubta wuxuu aad caan uga yahay magaalada boorama iyo guud ahaan deegaanada ku hareeraysan wariyaha v o ee magaalada boorama haashim good ayaa la kulmay waraysigana la yeeshay farsamayaqaan korontada ah oo magaciisa la yidhaahdo abshir macruuf oo ku nool magaalada boorama ayaa waxa uu hindisay inuu soo kordhiyey nalalka gubta oo uu dib u farsameeyo una shido islamarkaana qaarkood uu ka bedelo sidii ay ahaayeen noocyadaasi uu ka bedelo oo ah laambadaha dhaadheer oo uu ka dhigayo sida guluubka ama nalka ee hoos u soo foorara waxaa kaloo uu nalalkaasi raaciyaa raadiyaha f m-ta ku shaqeeya iyo rikoodhada leh memoriga waa kan abshir macruuf oo arrimahaasi inooga warramaya haddana u dambeeyeen farsamo casriya oo macnaha leedh laambadihii leedhkii laambadaha gulubadii waaweynaa oo markay gubtaan dib aan u samayno iyo laambadihii haddii bedelkee leeyahay dhaadheera oon madax u samayno soo soo laalaadsamay ya qayb ahaan haddana waxaan ku sii darnay haddii bedelka leeyahay wax weeyaan waxaan ugu darnay rikood ya hadlaya iyada istaaj garaynaysa ti numeriga ay ku shaqayso ya idaacaddii afamto ay ku shaqayso waxiga magaalooyinka kolba meesha aad joogtaa ya waxyaalo badan baa dee adigu markaa inay suuqana imika dee aan xoog weynila xitaa waxaa jira laambadahaas aan dib u casriyeynay aan madaxa u samaynay qayb caagadaanu aan dhex gelin oo loogu talagalay dhagaxii biyaha inay dib u difaacaan gaar ahaan xagga qaybaha dibadda gurigiisa ama wadooyinka wakaata
abshir waxaan ku weydiiyey iminka waxaad isku xidhay laambad iftiimaysa raadiyo f m raadiyo kenya oo laga dhegaysanayo idaacadaha f m-ta ku baxa qaabkan aad iskugu xidhay eed saasi yaa jecel eed ka iibsaa
qayb aad u iibsatay way jiraan laakiin se dee bahashi baa ku yar qaaliya ya dee anna markaa waxa weeyaan iskumakay bixinayso farsamadii iyo iyo jabintii markaa markaas waxa weeyaan dee saasaan markaa sideed ku heshaa laambadahan gubtay ma guryahaad ka soo urursataa ma lagu siiyaa ma lagaa iibiyaa bal ka waran adi waxa weeyaan laambadaha guutay ummadda waxa weeyaan qaar waxa weeyaan qaybaha soo dejinaya ayaanu qayb waxay ka jaba ama ka qaadanaynaa meheradaha iyaga laftooda sida kaboolayaasha meheradaha waaweyn bacadayowga iyo meelaha dee xafiisyada wixii ka gubtaa qaybna waa ka guranaa waa ka qaadanaa oo way noo dhigaan qaybna waa dib baan ugu soo samaynaa imika sidii tii aad imika marka dhaweyd aad arkaysa aan u geynaynay hudheelka yaa kuwi aan u geynayn yaa wakaa midda qofka ka gubata ee dib eed usoo farsamaynayso imsaad ka qaadaa laambadiiba iminka waxa wey laabada waxaa ka qaada way kala inay tayo kala ballaadhayihin qayb waxaa ka qaada dee midabka leeyahay toddoba doolar taa laga siinayo toddobiyo toddobiyo tobanka doolar aanna toddobaan ka qaaday tobankii baan u celiyaa uu dukaanku dukaanka markaa uu kasoo siyanay aan dhahdaa markaa warta carruurta u geed awal waa telebisha lagula jaadeynaya carruurtaa noo ducaynaysa marka wakaa qaybta ugu yarna waxa weeyaan waa haweensayo kale yar qaybna tawu yar waa saddex doolar wakaati
markaad adu laambada leedahay farsamadana aad leedahay imsaad ka qaadaa laambadaha igana anigu haddii waa hagaajiyeen sameeye caagale waxa weeyaan de mid waa laba twenty dollar baan ka qaada waa twenty sooma qaybta kale iyaguna gudaha jiro dee aan dhagax ku dhacayn oo iyaga markaa iyaguna qaawano madaxaan u samayna iyagana waa twenty qayb inkastoo imika hoos uga dhaadhacnoon fifteen imika uga dhigna ya markay magaaladu xoog ay u aragtay inaanu gubanayn uguna soo wada yacan baan adigu imika hoos ugu dhigin lacag ahaan shan iyo tobankaa doolar bal waxaad ka warantaa nolol maalmeedka aad ka hesho shaqadan dib aad ugu farsamaynayso laambadaha gubtay ee faa'iidadaa bal nooga waran faa'iidadu wallaahi horta waxa weeyaan shaqada waxa weyn imika ilaa adigu ilaa sad- afar sano saddex sano barnaamijku wuu wuu socdaa ururiskiisii iyo dee hawshii aniga keligay igu noqotay waan islahaa magaranaysa magaaladii dee waxa weeyaan waa magaala iyo wada dhowo macnaha haddii abeedka leeyahay aan koligay aan kolba meel igu geynayo marka haddii aan xoojin lahaa tayadii dee cidii la shaqaysaana ma jirto wixiina aqoonayna farsamadiina aqoon sideedan kugu sii aaminaana ma jirto waa shaqaani marka waxa weeye waxa weeye dhiibkii weli maan degina waxa weeye horta reer baadigaabaan leh hayse xagga farsa dhaqaalihii iyo biilku way nagu filayeen waa kugu filayn waxaad iiga warantaa laambadda cusub ee dukaanku iibinayo iyo laambadda adigu dib us- aad usoo farsamaysay ee gubatay ee dib u shiday imsaa u dhexeeya qiimaha
ta dukaankayna waxa weeyaan midna waxa weeyaan anigu dee waa qayb ka gubatay midna waa dhaadheeroo dee anaa dib u casriyeeyo oo dukaan markaa iibiyaa ma jiro oo wax faraqa u dhexeeya kooran kara ma jira macnaha anigaybaa taan sameeyeyba taas waa imise markaad samaysay aad tuwanti waana kuudha marnaa shan iyo toban baan imika ka dhigo dib baan uga noqday dib aad uga noqotay farsamadan cusub ee imiga aad laambadaha iyo waxyaabahan cid kaaga horreysay oo saadaas oo kale ee hintistay ma jirti ama aad ka baratay may wax aan i- iga horreeyey qaruurad ay keenaan raadiyo mooyaane ya oo fiyuuska iyo dhagaxii ku shaqaynayay mooyaane madax nin u sameeyey ninkii ugu horreeyaba de anu waxaan isleeyahay de adduunyada kale yaana markaa haddii aan yurub ama qaybaha kale ka baadlayn laakiinse anu ahaan waxaan isleeyahay waa ninkii ugu horreeyabaan ama rabsado ee casriya badeecadaadani magaalada boorama ma dhaafsan tahay oo magaalooyinka kale ee waddanka gudihiisa somalilan ma gaadhsiisan tahay ها مغالوينك سومالان يمكن حقا قيبتها سلة لو كلا واقين سلة سلة ها سلة حقي تفرنا واقين لو حقا توبيو أو براعة أو برا- تلميذ أو برنا ولا علاقة.
ها والله والله يقع تو سنة كلا بن كسر حري بلا ويسي هر كبود لان بدا آه مقرنسا إنا أو على كي توبيا لو على كي فضل على كي كيل الكلام وآه قروح بدن مركان آدي آد بيقوهم بريين مركان دولدي تو maadaama nin farsamo yaqaan ah oo dabka iyo waxyaabahaasi laambadaha iyo sida dib loo loogu shido bartay aad tahay waxyaabo kale oo maskaxdaada kasoo guuxaya oo aad doonayso inaad samayso mustaqbalka soo socda ma jiraan
wax weeyaan ooda gacmeed baa inay saykul hore horta waxa weeyaan dee fariid falaax duga waad fahanti soo maha qaybtanba weli imika hargeysa geemaan lehe waad fahanti soo maha qaybtan markaan waddanka ina waxa weeyaan aan qaybtan dib u u hor- hore u marin ya dhaqaalaa meeshii iga hortaagay dhaqaalihii baan markaa wixii aan ku keen lahaaba dee qadar ruuxatiya baa soomaalida ka maqli jiray biyo kii haya way isku baahan yihin waad fahanti soo maha ya dee marka waxa weeyaan anigu markaa qadadii baan wadaa laakiinse biyihii bay yaa yaa meelihii gaarsiin lahaa yaana gacanta ku hay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e magaalada boorama haashim good oo waraysanayey abshir macruuf oo ah farsamo yaqaan hindisay in dib loo isticmaali karo laambadaha gubta guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenni hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad jeceshahay in aad barnaamijkan ka qayb qaadato ha moogaanina inaad fariintiina noogu soo dirtaan soomali at v o a news dot com tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan horta aad baa loola dhacay gaar ahaan wiilka yaraa ee buuhood la jooga muxuu yidhi marwaxadaha intaan sidii intaan marmarooro yani waxaan ka raadiyaa buu yidhi jiingadaan marmarooro waxaan ka raadiyaa inaan marwaxadihii ahaan u sameeyo marka barnaamijkan waad ku dhex jirtaa intaas waxaa ku soo mara dhalinyaro fara badan oo waxyaabo fara badan ku fekeraya tabartu waa iska halkeeda maxaa kaaga baxay adiga dhallinyarada soomaaliyeed in ay hal abuur badan iyo hibo badan leeyihiin oo ay u baahan yihiin gacan qabad badan fariinta ugu weyne kasoo dhex baxaysa waa taas markaa dhallinyaro badan baad helaysaayoo ha dhigooda dunida la la la la jaanqaadi lahaa laakiin waayaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay halkaa dhigeen markaa ta ugu muhiimsan waa taas waxyaabaha qudhayda iga soo baxay waxaa ka mid a een, ra'yiga in la keena horta ugu muhiimsan waan garta mar haddaad ra'yigii keentod miiska soo saarto waxaad u baahanaysaa cid kula qaada oo kula horumarisa oo dhaqaalihii gelisa tusaale markaan usoo qaatoo kale en, dhallinyaradan samaysay en, websitekan googleka hadda adduunka aadka uga caanbaxay laba dhalinyaraa keentay markii ugu horreysa lacag yaraa lagu tijaabiyey bal inuu shaqayn karo meel yaroo geerashay ka bilaabeen waad hadda adiga arkaya maalintii every minute ama daqiiqad walba waxaa booqataa lagu leeyahay intaasoo kun oo qof baa wax soo weydiisa intaasoo milyan oo qof walle waaba yaab marka waxay u baahan yihiin gacan qabad haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijka ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
waxaynu ku bilownay magaalada kismaayo markii ugu horreysay taariikhda waxaa laga furay horyaalka kubadda yar ee cagta oo markii ugu horreysay sidoo kale taariikhda dalka soomaaliya ay noqonayso in laga ciyaaro tani waxay ka dambeysay kadib markii la aasaasay xiriirka somali mini football federation haddaba arrimahan si aan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray xaaji aadan cabdulle mahdi oo ah xogayaha xiriirkaasi isagoo jooga magaalada kismaayo ayuuna faahfaahin inaga siiya wuxuu yahay xiriirkan cusub xiriirkan wuxuu ka aas-aasmay aragti ahaan mar cayaarahan indooreska way kala duwan yihiin fifa jiri jirtay fifa waxay waday cayaarta koo iyo tobanka oo koo iyo toban bar koo iyo toban lagu cayaaro waxaa kale la cayaari jiray futsalka iyo biishka dowladda mexico oo barnaamijkan markeeda hore caasifada cayaari jirtay ayaa barnaamijkan oo aad ugu xoogeystay popular ku noqday wadankeeda africana waa marka ugu dambeysa oo soo gaaray africa africa waxay leedahay xiriiro xoogan sida tunisia oo kale soomaaliya waa kamid oo maxaa la dhahay xiriirada xoogan hadda kamid tahay oo mini footballka waa gartay marka ku aasaasna xiriirka kubadda cagta kubadda cagyaraha mini footballka soomaaliya iyo kan adduunkaba marka waxaad ii sheegtaa hadda waxaad horyaal tartan ah oo dhalinyaro aad u furteen magaalada kismaayo aad joogtaan arrintaas sharaxaad inaga sii waxayaad kooxo mini footballa oo hore u diyaarsanaa sababta aqoonsiga mini footballka soomaaliya tusi dhamaan ka hor ayaan ka shaqeynayay muddo fog in mini footballka soomaaliya laga dhiso gobolada gobolka kismaayo wuxuu noqon marka gobolka ugu horreeyey oo leh kooxo professional oo sideed kooxood sideedaas kooxood iyo maaragtay xiriirka kubadda cagyaraha soomaaliya ama jubbaland oo leeyahay jubbaland min football federation jumfo inaan dhisno kooxayna qalab aan gaarsiino oo iyo horumar ah iyo horyaal goboleedkii rasmiga ah oo aan u furno taana waa ay dhacday shala doorashada ayaa ka dhacday wasaaradda arrimaha bulshada jubbaland waxaa goobjoog ka ah oo kale wasiirka wasiir ku-xigeenka cayaaraha iyo dhalinyarada dowladda federaalka soomaaliya marka waxaa meesha ku xalaaleenay xiriirka koowaad ee reer gobola ee ka dhisan soomaaliya oo mini footballka ah iyo kooxihiisa iyo doorasho rasmi ah hiiraan baydhabo shabeellaha hoose intaas dhan waa diyaar waa tahay marka tartankan goormuu dhamaanayaa aada furteen ee kismaayo tartanka wuxuu soconayaa laba bilood iyo baro soconaya tartanka waa tahay waxaad sidoo kale ii sheegtaa marka wuxuu noqonayaa kubaddan garoon oo albaabada ay u xiran yihiin mise garoon kor ka furan waa mahadsan tahay garoonka waa waa furan yahay waa waxba kama duwana kubadda cagta garoomada lagu cayaaro professionalka waa un lasoo yeriya saiska ayaa lasoo yaraynayaa marka waa kubadda cagta oo muuqata laakiin sais ahaan aad uga yar waxaa rabaa fursaddanka inaa ugu faa'iideysto xiriirka kubadda cagyaraha soomaaliya isla markii la dhisaba marka ugu horreysa shaqada uu qabtay wuxuu helay invitationka ugu horreeyey uu kaga qaybgelayo five club championship barnaamijka oo ka dhacayo rio de janeiro brazil sanadka laba kun lixi tobanka bisha octoobar taas waxay kutusinaysaa in xiriirka uu shaqeeyey isagoo weli aan dhisin kooxihiisa marka waxyaabaha lagu dejinayo inaan goboladii inta aan ka gaari karna aan dakiino waa in nagu soo foor leedahay cayaartaas dhacaysa octoobar laba kun iyo lix iyo tobanka oo aan doonayno in qaranka laga matali doono soomaaliya u noqdo qaranka yimaaday gobol walba oo soomaaliya muqdishona ay kamid tahay insha allah sidoo kale dhegaystayaal waxaan la xiriiray axmed ibraahim axmed waxaa ka tirsanaya kasiima masiidi kasiima iyo waxaa u dheelaa kasiima iyo maanta ayaa soo badanay shan iyo saddex ayaa kusoo badanay waxaa kusoo badanay birsoonka leegada aniga oo maanta soo dheelinay shan iyo saddex kusoo axmed axmed marka sidee baad u aragtaan horyaalkan idin furmay oo markii ugu horreysay ay tahay oo kismaayo uu ka furmo waan ku faraxsanahay horyaalkan mini football fiican ayaan ugu faraxsanahay rajadiinu maxay tahay marka maadaama kulinkii ugu horreysay aad badiseen in aad horyaalka ku guulaysataan intee bay la eg tahay badan ayuu leeyahay qalab ayaa laga siiyey aan ku guulaysan karnaa ha jeedka waxaanaan jeedka wax marka kulanka soo socda ayaa la ciyaari doontaan kulanka soo socda daalo daalo daalo dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad u mahadsanyi jamaal axmed cismaan idaacadda duhurnimo intaas ayay nagaga egtahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.